الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeennii shalay waxau inoo maraayey aadaabu qadaa'i alxaaja aadaabta looga baahan yahay qofka xaajo gudanaya darsigeenna maanta waxa uu ka bilaabmayaa waxyaabaha waysada buriya wuxuu ihi faslun waladii ka yanqudu lwuduu'a waysada buriyaa sitatu ashyaa waa lix shay maa kharaja wixii ka soo baxa weeye min asabiileyni labada marin midkood marka waxaa ka soo baxa labada marin kaadida iyo saxaradu inay waysada buriso qur-aanka ayaa inoo sheego ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhi aw jaa axadu minkum min alghaa'id alghaa'idna waa meesha lagu xaajo guto weeye xaajada lala taga meelaha godan ama qarsoona waa labadaas si aynu sheegnay midkood naqaska qofka xagga dambe ka soo baxa isna inuu waysada buriyo rasuulka inoo sheegay calayhi isalaatu wasalaam laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo marka uu weyse jabo ilaa uu weysaysto nin reer xadramuuda oo meel yaban ku taala ayaa wuxuu ihi mal xadathu ya abaa hurayra abuu hureyra oo xadiidka warinaya ayuu weydiiyey xadadka qaala fusaun aw duraatun wey waa naqaska ama neefta ayuu ku fasiray abuu hureyra marka wax kasta oo labadaa meelood ka soo baxa labadaa makhraj ee muctaadka ah nusuusta iyo adiladuna ay sheegtay inuu waysada buriyaa waa min nawaaqid alwudu ayuu ka mid oo maxalkana waa la eegayaa meeshu inay labadaa meelood midkood noqoto alkhaarij laftiisana waa la eegayaa ka soo baxayna inuu yahay mid ay adiladu sheegtay inuu waysada buriyo waxaa sidaas oo kale adiladu waxyaabaha ay sheegtay ka mid a almadiyu oo a biyo ka yimaada qofka bani aadamkaa markaa shahwadiisu ay kacdee dareen uu galo oo markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey tawada wasal waqsil farjaka ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi macnaa maydh xubintaada oo istinjood oo weysaysana wannawmi iyo hurdadii calaa gayri hayati lmutamakin mid badhidiisa dhulka ka buuxiyey qaabku u fadhiyo qaab aan ahayn qofku uu ku seexday marka culamaa shaaficiya waxay qabaan hurdadu inay ka mid tahay waxyaabaha waysada buriya waayo hurdadu qofkii waxay waasiinaysaa garaadkiisii naftiisa iyo xaaladiisa ayaanu la socon marka waa meel loo filaayo qofka inuu ka soo baxo wixii waysada burinayay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wakaau sahi alcaynaan faman naama falyatawada qofka dubirtiisa waxaa lingaxu ah ama wax afka kaga xidhan labada indhood soo jeedkooda marka mar allaale marka qofku uu seexdo ayaa lingaxaasi uu furmayaa markaa ka seexdaa ha weysaysta buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaase ay ka soo reebayaan qofku hadduu seexdo isagoo badhida si dhammaystiran dhulka ugu haya oo xaaladaasi waxay leeyihiin hurdadu waysada ka jebin mayso waxaanay taa ku sababeynayaan laba arrimood mid waa athari midna waa caqli mid waa daliil lasoo raray oo saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim inay seexdeen ayaa soo aroortay iyagoo fadhfadhiya oo salaadii cisha ay sugaaya oo aanay weysaysane salaaduuna ay u kaceen daliilka caqligana waxa ay ku tilmaamayaan waxay leeyihiin qofka marka si fiican uu barhida dhulka ugu hayo meesha ay wax ka soo bixi lahaayeen waa xidhan tahay oo cidhiidhi ayay gashay marka waxba ka soo bixi maayaan laakiin labadaasi arrimood midna maaha daliil xoog badan haddaynu ka horreyno taa yidhaahdeen markuu barhida si fiican dhulka ugu hayo qofka waxba kama soo baxayaan waxaynu leenahay qofka waxyaabaha waysada ka jabiyaa maaha waxa xagga dambe ka soo baxo qura waxaa suurtagala markaa uu hurdo isagoon isogeyn wax kaloo waysada ka jabiyaaba inay ku dhaceen waxaa kaloo suurtagala isagoo barhida si fiican dhulka ugu haya in naqas waxa weeyaan uu ka soo baxo ama neefe ay ka timaado taasina waa mid dhacda dhacdayna waxaa dhacday mid ka mid ahaa culamaau shaaficiya oo madhabkan ku tagsanaa ayaa isagoo maalin jimcaha salaada sugaaya oo fadhiya neefe ay ka timi isagoon isogeyn oo markaa fadhiga ku gamay nin ag fadhiyey baa wuxuu ku idhi oradoo soo weysayso waad weyse jabteen oo neef ayaa kaa timi wuxuu ihi aniga waxba igama iman adigay kaa timi orado adigu soo weysayso sidaas ayaa ninkii daalac ugu raacay buu yidhi maalin dambe ayaa qisada lafteedii aan la kulmay oo ninay ag fadhiyo fadhiga ku gamay ayay neefi ka timi dabeetana markii aan ku idhi neef baa ka kaa timi ee soo weysayso sidii oo kale ayuu igu yidhi ma adiga ayay kaa timi marka waxaan ogaaday buu yidhi madhabkii aan ku tagsanaa ee ahaa qofku mar hadduu barhida dhulka ku hayo inaanay waxba ka iman karin inaanu sax ahayn oo waan ka guuray buu yidhi qisadana waxaa sheega ibnu cabdilbar sheekha laydhaa waxa uu ku soo raraana kitaabkiisa laydhaa alistidkaar ee kitaabka muwata'a uu ku sharaxo amaa qadiyadda ku saabsan saxaabadu inay iyagoo cishaa'igii sugaaya kaanuu yanaamuun xataa takfiqa ru'uusuhum ilaa madaxoodu uu lulmo oo dhulka uu ku dhowaado waxaynu leenahay xadiidka waxaa riwaayaadkiisa qaar ka mida ku soo aroortay inay dhinaca dhulka dhigi jireen markaa xadiidkaa tilmaamaya inay fadhi iyo jiifba ku seexdeen haddana aanay weysaysan jirin oo salaadii ay u kaakaceen uun iyo axaadiidan tilmaamaysa inay hurdadu waysada jabiso waxaa la isku waafajinayaa in la yidhaahdo annawmu aladii yanqudu lwuduu huwa nawmu lmustaqriq hurdada waysada jabisaa waa hurdada qofka caqligiisa daboolaysa walaa yadri linsaanu maa yaqacu wayaduuru xawla oo qofku aanu la socon waxaa hareerihiisa ka dhacaaya amaa hurdadu hadday tahay mid khafiifa oo qofku hadduu doonayo haba khuurinaye haddana uu dareensan yahay waxyaabaha agagaarkiisa ka dhacaaya oo sanqadha uu maqlaayo oo sheekada uu maqlayo taasi waysada ma jebiso sidaas ayaana saxaabadu ridwaan ullahi calayhim iyo taabiciintu baa yidhaahdeen hurdada waysada jebisaa waa annawmu lmustaqriq weeye waata qofka qalbigiisa dabooshay ee waxa hareerihiisa ka socda aanu ogeyn waayo xaaladaasi ayuun baanu qofku la socon karin waxa ka soo baxa laakiin hurdadu hadday tahay mid khafiifa oo uu qofku maqlaayo waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaaya oo isagoo khuurinaya sheekadii agtiisa lagaga sheekaynayey uu maqlaayey taasi iyadu inaanay waysada jabin ayaa xadiidkaasi daliilu yahay wa zawaalulcaqli caqligu inuu suula ayaa waysadu ku jabtaa bisukrin sarkhaan qofku uu sirkhaamay uu caqligiisu ku suulo aw maradin ama xanuun uu ku suulo hadduu qofku sirkhaamo caqligiisii baa suulay haddii qofku qaybuubo ama miyir doorsoon uu galana sababtu waxay doonaysaba ha noqotee qofkaa mar haddii caqligiisu uu maqan yahay dee kii seexday isaga ayaa ka sii daran min baabi alawlaa isaga ayaa u mudan inay weysadu ay ka jabto oo xaaladiisa aan waxba kala soconba waana isku waafaqsayin culimadu zawaalu lcaqli bisukrin aw maradin aw naxwihi inay weysadu ku jabto wa lamsu rajuli iyo ninku inuu taabto ayay weysadu ku jabtaa almar'ata gabadhii uu taabto alajnabiya ee aan maxram u ahayn min gayri xaa'ilin iyadoo waxba aanay u dhaxayn labadooda jidh meeshuu doonayaba ha ka taabto markaa gabadh ajanabi ka oo maxram aanu ahayn ninku inuu taabtaa uma banaana xataa inuu gacan qaadaa uma banaana haddii ay dhacdose waxaa culamada shaaficiyadu ay ku tegsan yihin waysadu inay ka jabayso taabashadu ama xagga ninka ha ka timaado ama xagga gabadha ha ka timaade lahuma waxay isku khilaafaan uun jinka naag jini hadduu ninku taabto ama gabadhii haddii nin jini uu taabto taasina inay dhacdaba ilaahay baa og oo war kama hayno waxay markaa masaladan u daliishadeen aayadda ilaahay uu leeyahy aw laamastum nnisaa oo laamastum bay yidhahan waa bimacnaa lamastum qira'ana waa ku timi culimo kalena waxay yidhaahdeen maya taabashada aayadda lagu sheegaya waa taabashadii weynaydoo oo waa galmada oo waa galmada ta waysada jebisa laakiin labada jidhi inay istaabtaan waysada ma jebiso waxaana taa noogu daliila bay yidhaahdeen tafsiirka qur-aanka qofkii ugu aqoon badnaa oo ah cabdullaahi ibnu cabbaas oo rasuulku taa uu ugu duceeyey ayaa taabashada aayadda lagu sheegay ku fasiray jimaaca markaa tafsiirna cabdullaahi ibnu cabbaas baa loo daba fadhiyaa waxaa kaloo taa u xujo amaba se u daliila waxaa axaadiida qaarkeed ku soo aroortay xadiid abu daawuud warinaya oo culimada qaarkoodna ay sugeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu salaada usii baxaayo inuu xaasaskiisa uu sii dhunkan jiray walaa shaka dhunkashadu inay lamsi ama taabasho ay tahay waxaa kaloo imaamu muslim uu warinaya caaisha radia allahu canha habeen inay rasuulka weyday guryuhuna faynuus ama laydh ma lahayn kadib waxa ay taataabatay guriga dhexdiisii iyo gogashii waxaa istidhi malaa guryihii kale ayuu rasuulku u wareegay marka waxay leedahay gacantaydu waxay ku dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadiisa cidhbood isaga oo sujuudsan markaasaa waxaan idhi walle arrinta aad ku jirta iyo arrinta aan ku jira ayaa kala fog anigana hinaasaay hayo waxaan islaa guryihii kale ayuu tegey adiguna waabaad sujuudsan tahay oo ilaahay baad u tukanaysaa asalkuna waxa weeye inaan cidhbaha cidhbaha rasuulka aanay mara saarayn qofkeedaa mara ayaa saaraydoo xaa'il ama shay kala teeda ayaa u dhaxeeyey isaga ayaa daliil la weydiinaya markaa sida saxiixa taabashada jebisa waysadu waa taabashada weyn oo galmada ah amaa istaabashada labada jir ay istaabtaan iyadoo waxba aanay ka iman labada qof midkoodnaba wayse jebin mayso sida saxiixa wamasu farjil aadamiyi qof bani aadama farjigii inuu taabto ama taabashadiisa ayaa waysada jebisa bibaatini lkafi manaa gacantiisa xaggeeda hoose baabacada kafka xaggiisa hoose uu ku taabto marka alfarjuna waxa uu koobsanayaa dakarka oo qubulka xagga hore ah iyo duburta oo xagga dambe ah labadaba farji baa lagu yidhaahdaa fii luqati alcarab sida imaamu shawkani kitaabkiisa naylul awtaar uu ku tilmaamo markaa masaladan ku saabsan taabashada qofku hadduu isagu istaabto xubnihiisa uu taabto iyo qof kale xubnahaasi iyagoo ku yaalla hadduu taabto waysadu waa ka buraysaa ayaa madhabku uu yahay masaladana laba xadiid baa ku soo arooray xadiid odhanaya man massa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada ama man massa farjan falyatawada qofka farji taabtaa ama kiisa ha noqdo ama qof kale midkii ha weysayso waxaa xadiidkaa markaa khilaafaya xadiidka odhanaya markii rasuulka la weydiiyey innamaa huwa bidcatun minka oo xubnahaaga kale waa xubin adiga kaa mida un oo xubnahaaga kale markaa taabato si aanay waysadu kaaga jabahayn ayaa haddaad taabato farjigana waysadu aanay kaaga jabahayn wax laysku waafajiyo axaadiida oo laysugu keenana waxa ugu habboon in la yidhaahdo taabashadu waysada ma jebiso laakiin in laga weysaysto ayaa sunno ah waysada ma jebiso in laga weysaysto ayaa sunno ah waayo rasuulku yidhi ka weysaysta ayaa haddana yidhi xubnahaaga kale ayuunbaa meeshaasi ay la mid tahay markaa ka weysaystadii inaanay waajibnimo faa'iideynahayn ee istixbaab iyo sunnanimo un ay faa'iideynayso ayaa laga qaadanaya wamasu xalqihi iyo taaba wamasu xalqati duburi iyo dabadiisa yacnaa wareegeeda taabashada uu taabto ayaa iyaduna burisa waysada cala aljadiidi marka madhabka jadiidkaa la qaato oo aljadiid waxaa la idhaha maa qaalahu wa aftaahu shaaficiyu fii misr intii shaafici xagga masar uu u wareegay wixii uu fatwooday ee uu ku hadlay ee cilmi ah ayaa jadiid la yidhaahdaa wixii intii baqdaad uu joogay uu fatwoodayna waxaa la yidhaahdaa qadiim madhabka qadiimka culimada markaa shaaficiyada ee muxaqiqiinta imaamu shaafici ka dambaysayna masaa'il fara badan bay yidhaahdaan qowlka qadiimka qowlkii hore ayaa xoog badan oo ka dambe ka xoog badan waayo baqdaad wax gaara ma wadato masarna wax gaara ma wadatee hadalladii shaafici uu yidhi markuu baqdaad joogay ama masar uu joogay adilada qur-aanka iyo sunnaha ayuunbaa loo bandhigayaa oo ka qur-aanku uu xoogeeyo ama sunnadu ay ayiddo ayuunbaa ka saxda ah waxaanu halkan ku darin aklu laxmi ljazuur hilibka geela cunitaankiisa sida saxiixaana waysada waa jebiyaa hilibka geela oo la cunaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi anna tawada'u min luxuumi libil qaala tawada'u min luxuumi libil laba xadiid oo inay saxiix iyo in la ysku waafaqsan yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar ku bixiyey hilibka geela marka la cuno in la weysaysto labadaa xadiidna wax axaadiida ama adilla oo cadcad oo ka hor timi ma jirto wudu'ga ama weysada ku soo aroortayna weysadii sharciga ahayd baa looga jeedaa ee faraxalasho loogama jeedo sidaasi awgeed baa in fara badan oo ka mida culimada shaaficiyada ee muxaqiqiinta ee weliba ahlulxadiidka sida nawowi oo saaxibulminhaaja iyo shiiraazi oo qoray kitaabka nawowi uu ku sharaxay majmuuca wa kadalika albayhaqi oo culimmadu ay yidhaahdaan maa min shaaficiyin ilaa walishaaficiyi calayhi mina ila albayhaqi nin kastoo shaaficiya mina ayuu ku leeyahay macanaa gallad buu ku leeyahay aanu mahadnaqeedii dhammaystirin shaafici bayhaqi mooyaane isagu waajibkiisi waa ka soo baxay iyo sidaas oo kale ibnulmundir oo isaguna culimada shaaficiyada lagu taliyo lagu tiriyo intaasiba waxay ku tegeen oo culimada shaaficiyada ka midii sida axaadiidu ay tilmaantay oo ah hilibka geelu ama muqumad ha noqdo ama ha noqdo mid waaweyn ama saamdaweyj ha noqdo oo roodhi ha la dhex geliyo ama saambuuse waxa la dhaha ha la dhex geliyo mar haddii xaqiiqada meesha taalla ay tahay hilib geel hilib geel sida la doonayaba ha loo cuno ha loo farsameeyee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka weysaysta ayuu yidhi faslun waladii ka yuujibu waajibiya algusla weysada maydhashada sitatu ashyaa lix shay ayaa maydhashada waajibiya halaahatun saddex tashtariku fiiha waxaa wadaaga alrijaalu ragga iyo wanisaa'u dumarka wa hiya saddexdaa rag iyo dumarku ay wadaagaana maydhashada waajibiyaa iltiqaa'u lkhitaanayni waa inuu jimaac dhaco oo labadii meelood ee gudniinku uu ku dhacay waa inay kulmaan oo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida iltaqa alkhitaanaan faqad wajaba alguslu labada meelood ee gudniinku ku dhacay mididu ay ku dhacday haddii ay kulmaan maydhasha ayaa waajibtay wa in lam yunzil xataa yaanay maniba imanine oo riwaayadda muslim bay taasina ay ku cadday wa in lam yunzil mar hadduu jimaac dhaco walow yaanay biyaba ka imane maydhasha ayaa waajibtay waxaana xadiidkaa laga qaatay gudniinku inuu mashruuc yahay khitaanku fii xaqi alrijaali wa fii xaqi nisaa culimada islaamkuna dumarka in la gudo oo jildada ama haraggaa laga jaro waa isku waafaqsan yihiin waxay isku khilaafeen un mawaajibba mise waa sunne marka waxaan baryahan dambe la buunbuuniyo oo ah in la yidhaahdo dumarka lamaba gudi karaba si khaldan oo sidii horeana looma gudi karo si saxoo si oo sunnaha iyo sharciga waafaqsanna looma gudi karo waa qowl aan saxiix ahayn culimmadu waa isku waafaqsan yihiin khitaanu nisaa inuu diinta islaamka ka mid yahay ee waxay isku khilaafeen un mawaajibba mise waa sunne xadiidkanina waa tusiyey waktigii rasuulkana waxaa jirtay gabadh umu catiya la yidhaahdo oo khaatinatu nisaa ahayd mid shaqadaaba qabataba wa inzaalulmaniyi waa arrinta labaad ee rag iyo dumarkuba ay wadaagaane waysada maydhasho waajibisaa waa inzaalulmaniyi mani qofku inuu soo dejiyo oo mani ay ka timaado xataa haddii qofku isagoo hurdo uu riyoodo mani ay ka timaado ama isagoo soo jeeda uu fakiro oo uu ku fakiro waxa weeyaan jimaac iyo wax shahwad kiciya oo manidu ay ka timaado maydhasha ayaa ku waajibtay oo markii rasuulka gabadhi ay ku tidhi fahal cala almar'ati min guslin idaa hiya ixtalamat gabadha maydhasho miyaa lagu leeyahay hadday riyooto qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nacam idaa ra'at ilmaa haa haddii ay biyo ka yimaadaan markaa qofku hadduu riyoodo isagoo hurda oo wax qoyaana aanu isku arag meedhasha kuma waajibin waxay meedhashadu ku waajibto markay biyo ka yimaadaan waxaase aynu baraarujinaynaa manida qofka bani aadamkaa ka timaadaa waxay meedhasho waajibinaysaa idaa kharajat bidafqin wa ladatin markay qofka ka soo baxdo iyadoo duulay soo burqanaysa macaansina uu la socdo laakiin qofka haddii xanuun uu ka keeno oo ay iska socoto ama qabo uu ka keeno ama baqa uu ka keeno oo ay iska dareerayso oo aan wax dhadhanana aanu dareemahayn taasi meedhashada ma waajibiso xadiidu cali bin abi aalib oo imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey ayaana u daliila walmowtu baa meedhashada waajibiya ayaa meedhis waajibiya oo markaa qofkii dhintay waxba kuma waajibayaani kuwa nool bay waajib ku noqonaysaa inay maydhaan oo rasuulku wuxuu yidhi ninkii saxaabiga ahaa ee isagoo xaajiya oo carafo taagan hashiisa ka dhacay iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin waxaad ku maydhaan biyo iyo qasil amarka rasuulkuna wuxuu faa'iideynayaa wujuub markii inantiisi ay dhimatayna rasuulku dumarkii wuxuu ku uhi iqsilnaha halaathan saddex jeer maydha buu ihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddii loo sidaa insha allah janaa'ista aan ugu tegi doonno waa looga badin karaa laakiin iminka waxaynu tilmaamaynaa un inuu rasuulku amar ku bixiyo qofka dhintay in la maydho wa halaahatun saddex arrimoodna takhtasu waxay ku takhtasu bihaa waxaa la gaara annisaa'u dumarka ayaa la gaara wahiya saddexda arrimood ee meedhashada waajibiya dumarku ay la gaarka yihiin alxaydu weeyi wadamulxayd gabadha markuu ka go-o dee meedhasha ayaa waajib ku ah oo inay dahaaro qaadato ayaa la amray faida aqbalat ilxaydatu fadaci salaa waida adbarat fakhtasilii wasalli mar allaale marka xaydku daba jeediya uu go-o ee jafaaf uu dhaco iyo ingeg maydho oo tuka buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wannifaas weeyaan arrinta labaad ee dumarku ay la gaarkayiin waa dhiigga dhalmada isaguna maydhasha ayuu waajibiya waayo waxay isku xukum yihiin dhiigga xaydka masale qura ayay ku kala duwan yihiin oo isaga waan lagu ciddo tirsan uun halkaa masale ayay ku kala baydhaan laakiin masaa-isha kale oo dhan dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaasku isku xukun bay ka yihiin walwilaadatu weeyaan arrinta saddexaad waa dhalmada bimacnaa haddii gabadhii ay umusho oo aan wax dhiigiiba aanu ka iman ayuunbay su ayuunbay suuroobaysaa in dhalmada gooni loo sheego ila haddii kale dhiiggu wuxuu noqonayaa nifaas buu noqonayaa marka haddii gabadhii aanu wax dhiigiiba ka iman oo ay umusho miyay meedhasha ku waajibtay waxay leeyihin ha waayo ilmahan ka soo baxay ayaa laftiisu asalkiisu wuxuu ahaa mani ayuu ah marka inay mani ka soo baxday oo kale ayay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen taasi ayay ku sababaynayaan laakiin waxaynu leenahay umul markaa aan dhiig lahayn ayaan jirinba ama hadday jirtana wax naadiraaba faslun wa faraa'id algusli arkaanta maydhashaduna halaathatu ashyaa oo maydhashada saddex shay baa rukun u ah oo haddaan lala iman maydhashadii qofkaanay ka ansaxayn anniyatu weeyaanta koowaad oo rasuulkaa yidhi innama alacmaalu binniyaat oo maydhashadan qofku uu isku nadiifinayo iyo ta uu isku qaboojinayo iyo ta waajibka ee sharciga waxaa kala soocayaa waa niyada wey niyadana maxalkeedu waa qalbiga ee carabka ma aha wa isaalatu najaasati iyo najaasadii inuu suuliyo in kaanat calaa badani haddii jidhkiisa ay marsan tahay oo haddii qofkii meedhasho sharciga ay ku waajibto islamarkaa najaasana jidhkiisa ay marsan tahay oo intuu maydho najaasadii weli sidii ay ugu taallo dee maydhashadiisaasi mid saxa maaha weeyaa macnaheedu oo biyihii baan jidhkiisa wada gaadhin oo najaasada jidhka marsan iyo xadadkii meedhashada waajibiyey sida janaabadii iyo xaydkii hal maydhasho ayaa ku filan odhan maayo marna waxaan ka maydhanayaa janaabadii marna najaasadaan ka maydhanaya odhan maayo wa isaalulmaa'i weeyaan rukunka saddexaad biyihii inuu gaadhsiiyo ilaa jamiici shacari timaha oo dhan iyo walbasharati jidhka oo dhan waa inay wada gaadhaan biyuhu waayo qusliga xaqiiqadiisu waxay tahay sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku yidhaahdo waa jarayaanu lmaa'i cala aljasad marka mar haddii biyuhu jidhka ay dul maraan oo ay dul yaacaan maydhashadii waa xaasishay wey oo in gacmaha la ismarmariyaa dalki baa la ydhaha iyadu waajib maaha ee waa sunne sida insha allah sheekhuba uu sheegi doono wa sunanuhu maydhashada sunnayaasheeduna khamsatu ashyaa waa shan arrimood altasmiyatu waa inuu bismi illaahi yidhaahdo marka uu bilaabayo iyo walwudu'u qablahu inuu weysaysto inta aanu maydhashada bilaabin oo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim inta badan sida axaadiida saxiixeynka ku taalla ku soo arooray rasuulku hadduu maydhasho sharciga la imanayo horta waa weysaysan jiray kaana ida iktasala min aljanaaba bada'a fagasala yadayhi uma yatawadac kama yatawada'u lisalaa ficilkaa rasuulkuna wuxuu tusinaya arrintaasi inay sunno tahay wa imraarulyadi gacantii in la mariyo ayaa sunnaa calaljasadi jidhka la dul mariyo waa dalkigii oo inay biyuhu jidhka dul maraan waa waajib iyadu in gacanta loo raaciyo lagu xoqaanaa oo lagu jajabiyaana iyadu waa sunna weeye walihaada qofkii janaabada lahaa hadduu niyadii la yimaado berkad uu quuso ama roobka inuu hoo isu dhiguu hoos istaago mijaroor oo kale oo biyihii jidhkiisa ay wada gaadhaan isagoo gacan aan istaabsiin maydhashadii waajibka ahayd waa ka dhacday waalmuwaalaatu weeye sunnaha afraada ka mida sunnayaasha maydhashadu inaan xubnaha oo dhan inuu israaciyo oo bimacnaa intaanay meeshii hore uu maydhay aanay ingegin halka ku xigtana inuu maydho iyaduna waa sunna wey wa taqdiimu lyumna dhinaca midig inuu horraysiiyo cala alyusra xagga bidixuu ka horraysiiyo oo jidhkiisa dhinaca midig inuu horraysiiyo xagga bidixuu dambaysiiyaa iyaduna waa sunna oo hadduu bidixda ku horreeya waajibkii waa ka dhacayaaye sunna ayuunbuu ka tegiy oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu aha mid maydhashada way xagga midig ku horraysiiya sida caaisha ay leedahay kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yucjibuhu tayamun fii tanaculi wa tarajuli wa tahuuri wa fii sha'nihi kulli rasuulku wuxuu ahaa mid midigaysigu ama midigta in la horraysiiyaa ay cajab geliso hadduu kabaa xidhanayo midigtuu hor xidhan jiray markuu bixinayana bidixda ayuu hor bixin jiray markuu feedhanayana xagga midig ayuu ka bilaabi jiray marka uu tahaaro qaadanayana midigta ayuu horraysiin jiray wakadalika marka uu xiiranayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunayaashaasi waa kuwo maanta dadka badankooda ay dayaceen faslun walikhtisaalaatu maydhashooyinkii almasnuunatu ee sunayaasha ahaa sabcatu cashara kusla toddoba-iyo toban maydhasho ayaa sunno ah oo toddoba-iyo toban xaaladood bay sunno tahay in la maydho gusluljumcati weeyaan ka koowaad waa maydhashada salaada jumcaha loo maydhanayo oo rasuulku wuxuu yihi idaa jaa axadukum ila ljumcati falyaktasil midkiinha marka jumcaha uu imanayo ha maydho wafii riwaaya ida araada axadukum an yaatiya aljumuca falyaktasil marka amarkaasi halkan waajibnimo tusin maayo sunin sunanima ayuu tusinayaa waayo rasuulkaa yidhi man tawada'a yowma aljumuca fabiha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal qofka maalinta jumcaha weysaysta macnaa weysadu waa ku filanta weye xadiidka macnihiisu ka maydhana dee maydhashada ayaa fadli badan marka maydhashada in la yska dayn karo ayaa xadiidka laga qaadanaya oo aanay waajib ahayn maalinta jumcaha qofku inuu maydhaa laakiin waxaan leenahay xaalad baa jirta ay waajib noqonayso qofku maalinta jumcaha inuu maydho hadduu leeyahay raa'ixa bimacnaa shuruf iyo ur qarmuun oo dadka iyo malaa'igtuba ay dhibsanayso waayo muuminiinta masaajidka ugu imanayo iyo malaa'igta masaajidka imanaysa inuu dhibo midna ma banaano oo waa dembi wey marka haddii xaaladiisu taa hal heer kaa gaadhsiisan tahay jumcaha inuu maydhaa waa waajib haddii kalena waa sunne walciidayni labada ciidood in loo maydhaa iyaduna waa sunne oo saxaabada rasuulka sida ibnu cumar iyo ayay ka ansaxday axaadiid tusinayso culimada qaarkood ay xoogeeyeenna waa jirtaa walistisqaa'i salaatulistisqaa in loo maydhaana waa sunne iyo walkhusuufi salaada waxa weeyaan dayax madoobaadka iyo walkusuufi salaada qorax madoobaadka hadday qoraxdu madoobaato iyo haddii dayaxu madoobaadaba waa la tukanaya istisqaaguna salaad buu leeyahay sidaynu arki doono oo roobdoontu salaad bay leedahay markaa saddexdaa arrimoodba in loo maydho ayaa sunno ayay qabaan culamada shaaficiyadu daliil gaaroo ku soo arooray ma jiro laakiin waxa ay ku sabeeyeen ama ay ku cileeyeen mar haddii qofkii salaatul istisqaa kage ka qayb gelaya ama salaatul kusuuf uu tegaayo meel la ysugu imanaayo sida jumcahaba la ysugu yimaado ama ciiddaba la ysugu yimaado dee in la maydhaa waa sunna iyadoo loo qiyaas qaadanayo jumcaha iyo ciidda isla markaana jamacaasi si aanu u dhibsan qofka qofku isagoo nadiifa meesha uu tago taasi ayaa ay ku sababeeyeen waalguslu maydhashadiibaa sunnaa min gusli lmayiti maydka maydhistiisa laga maydho qofkii maydka maydhay inuu maydhaa waa sunne oo rasuulku wuxu uhi laysa calaykum min fii gusli mayitikum guslun idaa gasaltumuu marka aada maydkiina maydhaan maydhasha idinkuma waajibin oo markaa xadiidka odhanaya man gasala mayitan falyaktasil waman xamalahu falyatawada qofka mayd maydhaa ha maydho ka qaadaana ha weysaysto amarka ku soo arooray istixbaab iyo sunnanima ayuunbuu tusinayaa inay sunno tahay kii maydhana inuu maydho kii qaadana inuu weysaysto walkaafiri kaafirkii ayaa maydhasha ay sunno u tahay idaa aslam ay yusanu lilkaafiri idaa aslam marka uu islaamo waa sida ay qabaan culamaau shaaficiya waayo waxay leeyihin dadkii waxa weeyaan soo islaamay dhammaantoodba rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay islaameen muu farin inay soo maydhaan laakiin waxaynu leenahay amar buu rasuulku ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam qofka dad dad islaamo u yimi uu amray inay waxa weeyaan ay maydhaan nacam mana jiro daliil amarkaa waajibnimo ka leexiya amaa qadiyadda ay yidhaahdeen dad fara badan oo soo islaamay baanu rasuulku sidaa amrin waxaynu leenahay shardi maaha qof walba in loogu celceliyo mar hadduu xukunku caam baxo oo mid loo sheego laba loo sheego saddex loo sheegay oo dad fara badan loo sheegay oo xukunkaasi dadka agtooda uu caam baxo ay ogaadaan mid waloo islaamaba in la yidhi maydho dee kuwa dambe in loogu celiyaa mar haddii hore ay usii ogaayeen waajib maaha laakiin waxa ay leeyihin culamada shaaficiyadu haddii waxa weeyaan uu uu janaabo lahaa fii xaali lkufr oo uu janaabooday inuu waxa weeyaan maydhaa waajib ay xaaladdaa ku noqonaysa waayo xataa markii uu kaafirka ahaa janaabadii uu ka maydhay dee ka ansixi maysa wey oo maydhashada waajibka arkaanteeda waxaa ka mid ahaa niyada niyana kaafir kama ansaxdo marka xaqiiqatan masaladu waxay kusoo ururaysaa qofku intaa uu kaafirka yahay dee lama odhan karo marnaba ma janaaboon marka labada qowl aada uma kala foga oo suwar yar ayuunbay ku kala tegayaan laakiin waxaa raajixo xoog badan in waxa weeyaan qofku markuu islaamo ay waajib ku tahay inuu maydho walmajnuuni majnuunkii ayaa loo suneeyey meedhasho iyo walmuqmaa calayh kii waala iyo walmuqmaa calayh kii miyir doorsoomay laakiin goorma ayay sunnata inay maydhaan idaa afaaqa marka ay soo miiraabaan oo ka waalani markuu miyirsado inuu maydho ayaa sunno ah kii waxa weeyaan miyir doorsoomayna marka uu soo miraabo inuu maydho ayaa sunno ah waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanayey aada buu u cuslaaday markii uu soo miraabay wuxuu yihi dadkii miyay tukadeen waxa la ihi maya waa ku sugayaan qaala dacuu liya maan fi lmikdab wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo igu shuba tashtiga ama weelkaa dharka lagu maydho deetana biyihii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku maydhay qaalat fafacalnaa fakhtasab markaa miyir doorsoonka inuu ka maydhanayay bay u dhowdahay miyir doorsoonkii mar haddii rasuulku uu ka maydho ka maydhashadiisu sunno ay tahay dee waaliduna miyir doorsoon nooca uxun weeye waaba kasii daran tahayba waxaana imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu yidhi waxaa yar inta mid waalan aanay mani ka iman oo qofku markuu waasho waxyaabaha ku dhaca waxaa ka mida inay mani ka timaado sida qaalibka marka iyadoo loo ixtiyaadayo qofka diintiisa loo ilaalinayo cibaadaadkiisa marka uu miyirsado inuu maydho waa sunna weeye waalguslu maydhashadii ayaa sunnaa cinda alixraami qofku markuu ixraamanayo uu maydho rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixraamka hortii ayuu maydhay walidukuuli maka maka marka la gelaya gelitaankeeda in loo maydhaanaa iyaduna waa sunna wey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dii tuwan meesha la yidhaahdo ayuu u hoyan jiray marka uu waa bariistana waa maydhan jiray kadibna maka goor ama wakti maalinimo ah ayuu geli jiray sida ibnu cumar radi allahu canhu uu tilmaamay bukhaariyo muslim ba ay wariyeen walilwuquufi istaaggiina in loo maydho ayaa sunnaa bicarafa carafa la istaagayey markaa daliil gaar iyada kuma soo aroorin laakiin saxaabada qaarkood bay ka soo aroortay sida ibnu cumar oo kale waana dee meel la ysugu imanaayo walilmabiiti hoyashadiina in loo maydho ayaa sunnaa bimusdalifa loo maydho musdelifo loo hoyanayo in loo maydho ayaa sunnaa taas iyadu daliil ma leh cillona ma leh walihaada baa kitaabka iqnaaca la yidhaahdo ee kitaabkan lagu sharaxay waxa uu ku yihi almuctamad anahu laa yustanu lguslu alasax anahu laa yustaxab cafwan alasax anahu laa yustaxab ayuu ku yihi fi nihaaya sida saxiixnimada badan fi madhab shaaficiya waa inaanay mustaxab ahayn in loo maydho uhoyaatinka dadka xujaajta musdelife ay uhoyanayaan waliramyi ljimaari halaath jamradaha saddexdaa tuuristooda in loo maydho ayaa sunnaa buuli waliawaafi tawaafkiina in loo maydho taasuu iqnaaca ku yidhi almuctamad anahu laa yusanu lguslu liltawaaf sida la ictimaaday ee xooga badan fi lmadhab waxa weeye inaanay sunno ahayn in tawaafka loo maydho ramyu ljimaarna waa sidaas oo kale walisacyi sacyigii in loo maydho ayaa sunna ah safa iyo marwe dhexooda la saciyayey walidukhuuli madiinati rasuuli illah madiine gelitaankeeda in loo maydho ayaa iyaduna sunnaa buu yidhi marka waxyaaba fara badan oo in loo maydho aanu daliil ku soo aroorin buu sheekhu halkan ku sheegay waxaynu leenahay markaa haddii aa qofku tegaayo meel la ysugu imanaayo meel la ysugu imanayo hadduu tegaayo dadku ay isugu imanayaan gaar ahaan majaalista khayrka iyo cibaadaadka iyo cilmiga inuu maydhaa waa sunna weeye ugu yaraan waa sunne haddaanay waajibba noqon si aanu raayixadiisa kariiha urta ka soo baxaysa iyo shuruftiisa si aanu ugu dhibin muuminiinta iyo malaa'igta meesha isugu imanaysa laakiin haddaanay sababtaasi meesha aanay oolin arrinta daliilu ku soo arooray ayuunbaa loo maydhanaya tii kalena waxaweyn in loo maydhaa waajibna maaha sunnana maaha faslun buu yidhi walmasxu masixitaankii cala alkhufayni labada khuf dushooda la masaxaya jaa-izun waa bannaan tahay markaa khufka waxaa la yidhaahdaa shay u dhaxeeya kabaha iyo sharabaadada xaqiiqaduna waxay tahay sida saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim iyo taabiciintaba ka sugnaatay luqada carbeedna ay tusinayso wax kasta oo qofku lugtiisa uu geliyo oo waxa weeyaan ama harag ha ka samaysnaado jild saana ka samaysnaado ama suuf ha ka samaysnaadee khuf baa la yidhaahdaa marka in marka uu weysaysanaayo lugaha aanu maydhina maydhistooda uu iska daayo oo khufkaa dushiisa uu masaxaa jaa-isun mid bannaan weeye oo axaadiidta ku soo aroortay waa axaadiid mutawaatira oo soddon saxaabi in ka badan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey axaadiida tusinaysa almasu cala alkhufeyn bihalaathati sharaa'ita saddex shardi ayay qofka ugu bannaanaanaysaa khufeynka inuu masaxaa an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashadooda bacda kamaali tahaara tahaaro dhamaystirankeed kadib oo isagoo tahaaro dhamaystiran qaba waa inuu xidhay khufkii ama sharabaadkii ama kabi buurhka ahaba intuu waa isku xukunay isaga oo tahaaro dhamaystiran qaba oo maydhashana aanay ku waajibin waysana qaba waa inuu xidhay waa shardiga kuwan laakiin isagoo bilaa waysaa hadduu xidhay ma masixi karo waa inuu bixiyo horta uu weysaysto waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markii saxaabi uu doonay waysada ugu shushubaayey inuu labadii khufe rasuulku uu xidhnaa uu ka bixiyo dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn iska daa buu yihi waxaan geliyey labadan khuf labadan lugood iyagoo daahire wa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada khuf laftoodu saatirayni kuwa qarinaaya limaxalli gasli lfardi meeshii in la maydhaa ay faralka ahayd ee min alqadameyni labada lugood ka mid ahay waa inay qarinayaan markaa taa macnaheeduma waxa weeye inaanay daldalool lahaanin haddii sidaa looga jeedo sax ma aha oo haddii khufku uu daldaloolo ama sharabaadku amaba se kabaha buurhkii ay daldaloolaan sida saxiixa saxda ah waa la masixi karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax allaale waxaa magaca khuf leh magaca khuf wixii leh in la masixi kara ayaa rasuulku uu sheegay oo ka daldaloola iyo ka jeexjeexan ka gaboobe iyo ka cusub ma kala qaadqaadin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkoodna waxay yidhahaan imsax calayhima ma tacallaqat bihima rijlaak laqad kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ma kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ilaa makhruuqa inta labada lugood ay qabanayaan labada khuf bimacnaa wax lagu socon karo dee ay yihiin oo lugtii aan ka dhac ahayn ma sax waayo saxaabada ridwaan ullahi calayhim ansaar iyo muhaajiriin isku dara oo dee khuf cusub may haysan kuwa duldilaacan oo daldaloole ayay haysan bal mararka qaarkood ayaanay khufba haysanee marya lugahooda ay ku duubeen marka ama khuf cusub uun haddii in la masaxa ay waajib tahay oon dalool iyo dilaac toona aan lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa caddayn lahaa laakiin haddaanu lugtiiba qabanahayn marka uu gashado labada dhinac uu u kala dhacaayo dee waxaasi khufba lama yidhaahdee mara ayuu noqday ama harag buu noqday kala yaalla wa an yakuunaa waa inay noqdaan mima yumkin waxay suurtagal tahay tataabucu lmashyi socodkii in la israacraaciyo la wado calayhima iyaga lagu soconaayey oo haddaan lagu socon karin oo qofka markiiba lugihiisa ay ka baxayaan oo ay kala khufki uu kala dilaacay ama sharabaadki oo laba dhinac uu kala dhacayo oo suuf unuu noqonayo dee lugta uu dul saaray amaba se saan uu lugta dul saaray dee taasi khufba ma aho oo in la masaxaa iyada ka gudi mayso qofka markaa saddexdaa shardi waa in la wayamsaxu waa masaxayaa almuqiimu kii muqiimka ahaa ee bimacnaa negiya ee aan musaafirka ahini yowman wa leyla habeen iyo maalin ayuu masaxaya oo bimacnaa habeen iyo maalini markay u dhammaadaan waa inuu bixiyo oo lugihii uu maydho hadduu mar labaad ku celiyana habeen iyo maalinki maalintiinbuu haddana tirsanaya laakiin habeen iyo maalin wax ka fara badan masixitaankaa ma wadi karo habeen iyo maalin markay u dhamaadaan waa inuu bixiyo oo uu waxa weeyaan lugaha maydho walmusaafiru kii socdaalka ahaana halaathata ayaamin saddex maalmood oo bilya bilayaaliyihinna habeenadoodana lagu tirinayo habeenadoodana wata waana sidaa kusoo aroortay xadiidka wa jacala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam halaathata ayaamin wa layaaliyahuna lilmusaafir wa yowman wa leylatan lilmuqiim hadda waxa isweydiin leh habeenka iyo maalintaa kii muqiimka aha uu tirsanayo iyo saddexdaa maalmood ee musaafirku uu tirsanayaa goormay ka bilaabayaan ma marka uu xidho ayuu ka tirinayaa oo uu ka bilaabaya mise marka u horrayse waysadii uu ku gashaday ay ka jabto mise marka u horrayse masixitaanka uu ku bilaabo wuxuu uhi sheekhu wabtidaau lmuddati muddadaa uu tirsanaya waxay ka bilaabaysaa min xiina yuxdisu marka uu wayse jabo bacda lubsi lkhuffayn labada khuf intuu xidhay kadib oo isagoo wayse qabo soomuu xidhan marka u horrayse uu wayse jabo waysadii uu ku xidhay ay ka jabto ayuu muddada ka tirsanayaa buuyi culimada qaarkoodna waxay dhaha maya marka u horrayse lugihiisa uu geliyo ayuu muddada ka tirsanayaa culimada qaarkoodna waxay dhahdeen maya marka u horrayse masixitaan uu ku bilaabo ayuu muddada ka tirinaya sidaasi ayaana sax leanna axaadiida kusoo aroortay almasxu cala alkhuffayn oo dhan haddaad dib u eegto axkaamta waxay ku xidhay masxiga ayay ku xidhay masixitaanka markaa muddadii oo axkaamtii ka mid ahayd waxa ay ka bilaamaysaa un marka u horraysa uu masaxo oo tusaale ahaan salaadii subax waysadeedii isagoo qaba hadduu khufayn xidho ama laba sharabaad ama laba kaboodoo buula oo aanuu masixine waysadaasun uu ku tukanaayey ilaa waxa weeyaan casarkii oo waktigii salaada casar markii la gaadhay uu wayse labaad doonay inuu weysaysto oo uu khufaynkii masaxay waktigaa casarka ayuunbuu ka tirinayaa muddadii afar iyo labaatanka saacadood ahaa ka muqiimkaa iyo muddadii saddexda maalmood iyo habeenadood ahayd ka musaafirkii marka u horraysa ee uu masixitaanka ku bilaabo ayuu muddadii tirsigeeda bilaabaya wey lianna alaxaadiida callaqat alxukma cala almasxi fain masaxa hadduu masaxo fi lxadar isagoo muqiima uma dabeetana saafara uu safro iyadoo muddadii uu masaxaya weli aanay ka dhammaan aw masaxa ama khufaynkii uu masaxo fi safar isagoo musaafira uma aqaama dabeetana musaafirnimadii uu ka baxo oo muqiim uu isu bedelo oo meeshiisii uu ku soo noqdo iyadoo muddadii weli aanay ka dhammaan atama wuxuu dhammaystirayaa masxa muqiimin ta dambe iyadu waa waadix oo qofku musaafirnimadii mar hadduu ka baxay dee muddadii musaafirka loo ogolo ma masixi karo ee muddadii muqiimka ayubuu masaxaya laakiin ta hore sida saxiixa ah isaga oo muqiima oo negi hadduu masixitaan ku bilaabo oo weli muddadii loo ogolo masixitaanka oo dhammaan uu safro sida saxdaa masxa musaafirin ayuu tirsanayaa musaafir masixitaanka mar walba xaaladda uu ku jiro ayaa xukunkeeda uu qaadanaya lilxadiid halaathata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafir dee imikana waa musaafir qofki wa yowman wa leyla lilmuqiim imikana qofkii muqiim buu noqday markaa marba xaaladda uu ku jiro ayuu xukunkeeda qaadanaya ee xaaladii masixitaanka uu ku bilaabay xukunkeeda qaadan maayo wey wayabtulu waa burayaa almasxu masixitaankii bihalaathati ashyaa buu ku buraya hadda iska ilaali waysadii maaha ee waxa buraya waa masixitaankii oo saddex arrimood haddii ay yimaadaan qofku masixitaankii khufeynka uu masaxaayey ma sii wadi karo ee waa inuu bixiyo uu weysaysto oo haddana uu gashado hadduu doonayo inuu masixo bikhalcihimaa bixinta uu bixiyo ayuu masxigii ku burayaa oo hadduu khufeynkii bixiyo iyadoo muddadiiba aanay ka dhammaan dee ma masixi karo hadduu dib u gashado ee horta waa inuu weysaysto oo lugaha uu maydho kadibna hadduu doonayo uu gashado wainqidaa'i lmuddati iyo muddadii dhammaadkeeda oo isagoo muqiima haddii habeenkiiyo maalintii loo ogola ay ka dhammaadaan waa inuu bixiyo lugaha uu maydho wey wayse lugaha uu maydho waa inuu weysaysto iyo wamaa yuujibu lgusla iyo wax kastoo maydhasho waajibiyaana qofkii haddii uu ku dhaco wax maydhasho waajibiyaa sida janaaba oo kale dee khufaynkii uu masaxaayey waa inuu bixiyo oo oo uu maydho oo ma odhanayo jidhka inta kalena waan maydhayaa labada lugoode khufka ku dhex jira waa masaxayaa ma odhan karo xadiidka ayaana masaladaasi ay ku caddahay oo kaana rasuulu llahi yaamurunaa idaa kunaa musaafiriin an namsaxa calaa khifaafina walaa nanzicaha halaathata ayaam min gaa'itin wa bawlin wa nawmin haddaanu saxaroonno ama aanu kaadinno ama aanu seexanno inaanaan bixin buu rasuulkuna amray mar haddii weli muddadii baaqi ay tahay o aanu masaxno ilaa min janaaba lakin hadday janaaba dhacdo wuxuuna amray inaanu bixinno oo lugaha aanu maydhno faslun wa sharaa'idu tayamumi gebagabaysiga shuruudiisu khamsatu ashyaa waa shan shay wujuudu lcudri cudurdaar inuu joogo weeyaan shardiga koowaad bisafarin cudurdaarkaasoo safar ku xaasilay aw maradin ama xanuun marka waxaa la odhan karaa qofku isagoo muqiima oo negi iyo isagoo saxiix oo caafimaad qaba miyaanu gebagabaysan karin waa gebagabaysan karaa hadduu biyo waayo ama biyuhu isticmaali kari waayo laakiin cudurdaarka waxaa safarka iyo maradka uu uga uga dhigay liannahu qofku marka uu musaafir yahay buu inta badan biyo waayaa oo hadduu muqiim yahay inta badan biyo waa kuma dhaco qofku markuu xanuunsanaya ayaa inta badanna biyaha isticmaalkooda uu ku adkaada oo hadduu caafimaad qabo xataa haddii qabow jiro inta badan waa isticmaali karaa laakiin mafhuum laga qaadan maayo la odhan maayo hadduu muqiim yahay ama saxiix yahay ma gebagabaysan karo la odhan maayo wa dukhuulu waqti salaati iyo salaada waktigeedu inuu soo galo oo bimacnaa iyadoo salaada waktigeeda aanu soo gelin tayamumkii ama gebagabaysigii inuu kala hor dhaco maaha ee waa inuu iska sugo waktiga salaadu intuu soo gelaayo waayo dee waxaa gebagabaysigu uu ku waajibayaa un dee marka salaada u kacaya ilaa halkii waysada ayuu ku jiraay waxaana dhici kartaba maadaama waktigii salaada weli aan la gaadhin dee inuu biyo helo ayaaba dhici kartaba ama biyaha isticmaalkoodu u suurta galo marka ayaanu waktiga salaada kala hormarin wa talabu lmaa iyo biyo inuu raadiyo ayaa shardi u ah oo isagoo biyoba aan baadi doonin iskama gebagabaysan karo waayo ilahay wuxu uhi falam tajiduu maan haddaydaan biyo helin fatayamamuu lam yajidna waxaa la odhan karaa sida shaafici uu yidhi idaa talab marka qofku shayga uu baadi doono in baa la odhan karaa muu helin laakiin shaygii isagoon raadin oon baadi dooninba muu helin lama odhan karo wa tacaduru isticmaalihi iyo isticmaalkiisi inuu u suurtogeli waayo biyihii waa joogaan laakiin inuu isticmaalaan suurtagal waayo oo tusaalaan biyihii ceel dheer bay ku jiraanoo kuma dhaadhici karo waadaana ma haysto ama biyihii oo u muuqda ayaa isagiyo biyihii cadowbaa u dhexeeya dabbaa u dhexeeya ama dad dilaayabaa u dhexeeya ama waxaa u dhexeeya tusaale ahaan waxaa u dhexeeya xayawaan muftaris libaax horara amaba se shabeel wa icwaazu iyo biyaha inuu waayo bacda talabi raadin dabadeed inuu waayo waturaabu baa shardiba ciid in la helo adaahiru ciiddii daahirka ahayd lahu turaabkaa daahirkaa u u sugnaaday qubaarun boodh haddaanay gacmihii waxba aanay soo raac ahayn waxa weeyaan gebagabaysigaasi ansixi maayo waa in wax ka midii ay soo raacaan famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu buu yihi ilaahi subxana wa tacaala marka waxa aad ku gebagabaysanayso ciidda wax ka midii waa inay soo raacaan gacmahaaga oo oo ay jidhkaaga maraan fain khaalatahu haddii ciidda uu ku gebagabaysanayo uu ku jiro jasun nuuradi aw ramlun amaba se qururux lam yujzi ka gudi mayso oo haddii qururux ay tahay ama ay tahay ciid buurbuuran oo wax boodi baanu ka soo raacahayn ama nuuradi ay ku dhex jirto ama sibidh dee taasi turaab lama odhanaayo magac kale ayay leedahay saasi awgeed dee daliilkuna wuxuu ku soo arooray turbada wa jucilat liya turbatuhaa tahuuraa ciidda dhulka ayaa wax lagu dahaaro qaata layga dhigay buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam wa faraa-iduhu farallada ama arkaanta gebagabaysuguna arbacatu ashyaa shan shay weeyi anniyatu weeyaan shayga koowaad waayo rasuulku wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat qofku markuu gebagabaysanayo waa inuu niyoodo inuu gebagabaysanayo wa masxu lwaji weeyaan rukunka labaad inuu wejiga masaxo iyo walyadayni labada gacmood maca almirfaqayni oo inta la masaxaayo waxaa ku jira suxullada ilaa suxullada laakiin sida saxiixa labada kaf in la masaxo ayuunbaa rukuna waayo yad haddii la idlaaqo oo la sii daayo yad la sheego wax kale aan la raacin waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen culimadu labada kaf baa looga jeeda ama labadaa cukur baa looga jeedaa ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu yidhi famsaxuu biwujuhi biwujuhikum wa aydiikum minhu yad aan xad loo sheegin baa aayadda lagu sheegay yadda haddii aan xad loo sheeginna labada kaf ayaa looga jeedaa haddii looga jeedo yadda in labada kaf dhaafsiisan dee xadkeeda ayaa la raaciya oo waysadaba waa ka ilaahay yidhi wa aydiyakum ila almaraafiq saasi awgeed ilaahay muxuu yidhi assaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa mar haddaan yadda la jaraayo gacanta la jaraya xad aan loo sheegin waa kafka un inta la jaraya wa ilaa haddii la yidhaahdo yad haddii la itlaaqo ilaa suxulka weeye dee waxay noqon lahayd ilaa suxulka in la jaro ama ilaa garbaha taana khawaarijta ayaa tida madhab ahlu sunna ay qabaan ma aha ta labaad xadiisu camaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada ku baray qaabka ay u gebagabaysan lahaayeen waxaana markaa u tilmaamay in gacanta la masaxaya ay tahay uun kafka labada kafun in la masaxayo oo ilaa suxulka in la gaadhsiiyo inaanay waajib ahayn axaadiidda qaarkooda ay ku soo aroortay saxaabadu markii aayadda gebagabaysuga ay soo degtay inay ilaa suxullada masaxeen taa waxaa lagaga jawaabo oo la yidhi intii aanu rasuulku u caddayn qaabka loo gebagabaysanaayo ayay sidaa yeeleen laakiin markii dambe rasuulka ayaa kayfiyada u caddeeyey watartiibu ayaa isna rukun ka mida arkaanta ah inuu kala horraysiiyo macanaa sida aayaddu u kala horraysay inuu u kala horraysiiyo wa sunanuhu gebagabaysiga sunnayaashiisuna halaathatu ashyaa saddex shay weeye altasmiyatu weeyaan shayga koowaad oo marka uu gebagabaysanayo inuu bismi illah yidhaah ayaa sunnaa sidii waysadaba ay sunno u ahay wa taqdiimulyumna ta midig inuu horraysiiyo cala alyusra uu ka horraysiiyaa ta bidix uu ka horraysiiyaana waa sunna waalmuwaalaatu inuu isku xigxigsiiyaana waa sunna waaladii ka yubtilu buriya atayamuma gebagabaysiga halaathatu ashyaa saddex arrimood weeye maa abtala alwuduu'a ka koowaad waa waxa waysada buriya oo wax kastoo waysada buriya gebagabaysigana waa buriya wa ru'yatulmaa'i weeyaan arrinta labaad biyihii inuu arko fii gayri wakti salaati isagoo salaad aan ku jirin isagoo weli salaaddii aan gelin biyihii uu waaye hadduu helo amabase biyihii uu isticmaali kari waayo haddii isticmaalkoodu u suurto galo dee gebagabaysigii waa burayaa oo rasuulku wuxuu uhi fa idaa wajada almaa'a falyumisahu basharatah mar allaale marka biyo uu helo gebagabaysigii yaanu sii wadine jidhkiisa biyaha ha taabsiiyo oo gebagabaysigu wuxuu qofka tahaaro u yahay uun inta aanu biyo helin mar hadduu biyo helo waa inuu waa inuu biyaha ismariyo weeye laakiin waxay ka soo reebeen culamaau shaaficiya sidaad aragto isagoo salaada ku jira hadduu biyihii arko wuu gebagabaystay dabeetana salaadii buu galay isagoo salaadii ku jira ayuu biyo arkay salaaddaa gebagabaysiga uu ku galay ma sii wadayaa isaguu ka baxayaayo biyaha ayuu isticmaalaya madhabku wuxuu yahay inaanu ka baxayno salaadiisa uu iska wadanaayo waayo salaada wuxuu ku galay dahaaro dhammaystiran oo ilaahay uu ogol yahay subxaanau wa tacaala saas ayaana raajixa wa riddatu riddada ayaa iyaduna burisa gebagabaysiga hadduu qofku diintiiba uu ka baxo walciyaadu billah oo uu gaaloobo gaalowguna ma foga isagoo gebagabaystay buu diinta caayay dee diintiibuu ka baxay ma ilaahay uu caayay ma rasuulka ayuu caayay dee gebagabaysigiisi iyo waysadiisi iyo waxaasoo dhami waa burayaan wa saaxibu ljabaa'iri qofkii kabniinka u saaxiibka ahaa ee kabna uu saaraa yamsaxu calayhaa kabnaha dushiisa ayuu masaxaya wayatayamam waana gebagabaysanaya wa yusallii waana iska tukanayaa haddii qofka kabniin uu saaran yahay amabase nabar baandhays lagu duubay ama wax kaleba qofku uu leeyahay muxuu yeelayaa weeyaan masaladani sheekhu wuxuu tilmaamay inuu kulminayo masixitaan uu masaxo masixitaan uu masaxo meeshii kabniinku uu saaraa amabase daboolka nabarka la daboolay iyo inuu gebagabaysto labada arrimood inuu kulmiyo marka laba faral inuu kulminayo ayuu halan ku tilmaamay basi waa qowl culimadu masalada ay ku leeyihiin qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen maya xubnaha badqaba ayuu maydhayaa intaa kabnuhu uu ku xidhan yahay amabase nabarka intaa duubanna waa iskaga tegayaa waayo intii uu karayay baa intaas meeshaasi kaban amabase nabarkaana inuu maydhaa suurtagal uma aha ilahayna wuxu uhi fattaqu llaha ma statactum laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay ee raajixa fi hadi lmasala ee xadiid ibnu cabbaas uu tusiyey inuu gebagabaysanayo qofku xubnihii waysada meel ka mida maydhitaankeedu haddii uu suurtogeli waayo kabniin saaran awgeed ma hose inay nabar tahay nabar duuban ama banaanba waxa waajibka ku ahay waa inuu gebagabaysto hadduu biyihii si dhammaystiran u isticmaali kari waayey inuu gebagabaysto qura ayaa waajib ku ah laba faral inuu kulmiyaa waajib kuma ah oo ah gebagabaysi iyo masixitaan ama maydhitaan intii bad qabtay uu maydho halka duubanna ama nabarkaana uu masaxo oo laba faral in la jamciyaa kuma soo aroortin kuma soo aroorin waxa weeyaan fi shariica marka ninkii nabarka lahaa ee rag u yimi ee fatwo weydiiya yihi nabar baa igu yaalla maydhashana waa igu waajibtee madaxaan ka dakranaya bal ka warrama ruksa may helaysaa maya bay yidhahdeen oo jahli bay u fatwoodeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii habaaray yihi qataluuhu qatalahum llah qatalahum allah hal laa sa'alu id lam yaclamu inama shifaau lciyi su'aal wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yii uu yihi fi hada alxadiid fi aakhiri riwaaya saxiixuha alimaam lalbani raximah llah iyo culimo kale ka horreysayba kaana yakfiihi an yatayamam waxaa ku filayd inuu gebagabaysto marka waxaa laga qaadanayaa qofkii nabar awgii u maydhan kari waaye ama u weysaysan kari waayey in uu u guuraayo gebagabaysi oo masixitaan iyo gebagabaysi aanu israacin ahayn walaa icaadata calayhi wax ku soo celina dushiisa maaha in kaana wadacahaa haddii gebagabaysi haddii kabniinkaa meesha uu saaray calaa tuhrin isagoo tahaaro qaba wayatayamamu qofkii waa u gebagabaysanayaa likulli fariida macnaa yaan gebagabaysigu jabin be gebagabaysi kasta hal salaadoo faraluu ku tukan karaa buu leeyahy waayo waxaa taa ay ku sababaynayaan daliil kale ma jire laba arrimood arrinta koowaad oo ah in gebagabaysigu yahay tahaara naaqisa tahaaro kala dhiban waxay leeyihiin qofkii janaaba ku dhacday ee gebagabaystay intuu biyo waayey dee si dhammaystiran gebagabaysigaasi ugama kor qaadayo xadadkii ee mar allaale markuu biyo helo inuu maydho ayaa waajiba waana sida axaadiidu ay tusisay marka waa tahaara naaqisa bay yidhahdeen waxaa kale yidhahdeen saxaabada qaarkood sida ibnu cumar oo kale ayaa waxaan kuwa u gebagabaysta salaad kaste laakiin waxaynu leenahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay gebagabaysigu inuu yahay tahaara magacaasuu ilaahay u bixiyey rasuulkuna gebagabaysiga tahaaru ku sheegay wa jucilat liya turbatuhaa tahuura walaakin yuriidu liyutahirakum marka ilaahay gebagabaysiga tahaaru ku sheegay maadaama ilaahay tahaaro uu ku magacaabay waa halkii waysada inta aan biyo la helin ama biyaha isticmaalkooda aanu suurtogelin halkii maydhashada iyo halkii waysada ayuu ku jiraa wax allaale waxa cibaado wayse lagu gudan karo ayaa gebagabaysina lagu gudan karo walihaada waajib ma aha salaad faralo kasta in loo gebagabaysto oo gebagabaysigii duhurka aad ku tukatay haddaanu kaa jabin casar baad ku tukanoo maqrib baad ku tukanoo cishaay baad ku tukano ilaa subax hadduu kula gaadho haddaad doonto shanta salaadoodba waad ku tukan waayo ilaahay baa tahaaro ku magacaabay wa yusalli waa ku tukanayaa bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi maa shaa wuxuu doono min annawaafili ka mida sunnayaasha taa lafteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha qowlka hore daciifinaya oo sunnaha tahaaraa loo shardiyaa faralkana tahaaraa loo shardiyaa oo salaad sunnaha qofku tahaaralaan miyuu tukan karaa waa maya mar haddaad sheekow tidhi gebagabaysiga qura intuu doono sunnayaala buu ku tukan karaa dee faralka iyo sunnuhu tahaarada waa wadaagaane intuu doono oo farala buu ku tukan karaana dheh wallahu aclam waxkam wabilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira